asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti waxna wanaagsan dhegeystayaal isaaf codka goolka waqooyi bira nagala socotaan waa subax arbacaa taarikhdu inay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay sagaal iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga ay soo dhowaada kuna soo dhowaada barnaamijka hogaanka ista ah qeybtiisa koowaad dhegeystayaal aynu ku eegi doonno wargeysada iyo qodobadii ugu waaweynaa ay bogogooda ku qoreen ama bogogeedu ay ku qoreen wargeysada ugu afka dheer dalka waa the daily nation iyo sidoo kale the standard sidoo kalena qeybaha dambena waxaan fursad idiin siin doonaa dhegeystayaal inaad nala wadaagtaan sidaad ku waabirsateen hadalhayntu waxay tahay maqalka idaacadda soo dhawaada dhegeystayaal wargeeska the daily nation baan ku bilaabaya dhegeystayaal bogogiis waxay qodobadii ugu waaweynaayeen ayaan eegi doonaa dhegeystayaal bal haddii aan ku bilaabo wargeeska the daily nation bogogiisa hore ayuu wuxuu ku qoray weliba gaar ahaan bogiisa afaraad in wadahadalada mucaaradka iyo dowladda u socda dhegeystayaal dabcan warbixintooda ay u gudbin doonaan madaxweynaha dalka william ruto iyo sidoo kale hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee azimio laamo jaban kenya raila odinga haddaba waxay sheegayaan dhegeystayaal wararka in wargeysku wuxuu leeyahay in lixdan beri gudahood dhegeystayaal ay warbixino heli doonaan raila odinga raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne william ruto dhegeysa warbixino ku aadan wadahadalada natiijada kasoo bixi doonta micnaha natiijada wadahadalada kasoo bixi doona dhegeystayaal wadahadalada ama natiijada kasoo bixi doonta wadahadalada mucaaradka iyo dowladda dhegeystayaal ayaa la filayaa in lixdan beri gudahood ay warbixino helaan raila odinga ama lixdan beri kadib ama lixdan beri gudahood ay raila odinga ruto ay helaan warbixino ku saabsan natiijada kasoo bixi doonta dhegeystayaal waa natiijada kasoo bixi doonta dhegeysti wadahadalada haata mucaaradka iyo dowladda u socdo oo furmay dhegeystayaal toddobaadkii hore dhegeystayaal maalinkii arbacada dhegeyste ayuu wargeyskiisa ku sheegay dhegeyste wararka ayaa intaasi ku daraya kooxaha ayaa ka kooban min shan shan oo mucaaradka shanaa matalaysa dowladdana shan ayaa matalayso qodoba ayaa laga dooda ay ka mid tahay dhegeystayaal in dib habeen lagu sameeyo guddiga dhegeystayaal qaabilsan arrimaha doorashooyinka waa guddiga madax bannaan ee qaabilsan arrimaha doorashooyinka waa i e b c in lasoo dhiso dhegeystayaal ayadoo loo wada dhan yahay dhegeysta wargeyska wuxuu sii faahfaahinayaa dhegeystayaal in baarlamaanka maanta ay ka doodi doonaan arrintan oo ay tixgelin doonaan wadahadallada u socda dabcan waxaa laga dhigayaa mid sharciyeysan oo ay tixgelin doonaan labadawaa labada aqal waa baarlamaanka iyo sidoo kale golaha aqalka sare ee sanadka dhegeysta ayuu wargeyska ku sheegayaa dhegeystay oo wargeyska the daily nation the standard boggiisa koowaad boggiisa afraad ayuu ku faahfaahin doonaa sawirada waxay ka muuqdaa weya aaday xaggey ku dambeeyeen shakhsiyaadkii i b c waa afar ka mid a dhegeystayaal oo u laaxday dhanka kuwaasoo kasoo horjeestay natiijadii kasoo baxday oo ay hogaaminaysay gudoomiya gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenkii aan irahdee i e b c ee doorashadii sanadka hore dhegeystayaal waa juliana charera dhegeystayaal xaggee ku dambeynay sidoo kale dabcan erin cherob masid dhegeystayaal ayuu wargeyska daily nation the standard boggiisa koowaad baa ku qoray oo sawirada ayaa iga muuqda xaggee ku dambeeyeen ayuu leeyahay afartii qof oo dabcan hadalhayn waddanka ka dhaliyay kadib markii ay go-aansadeen in ay sheegeen in natiijadii soo baxday keliya u gaarheyd gudoomiyihii i e b c xilligaasi dhegeystayaal waa jubukati ayuu wargeyska leeyahay xaggee ku dambeeyaan ayuu wargeyska leeyahay waa wargeyska waa wargeyska dabcan the standard ayuu hadalhayntooda waa la waayey oo lama hadalhayo ayuu leeyahay dhegeystiye wargeyska dabcan the daily nation haddii aan ugu dib ugu laabto boggiisa shanaad waxa uu ku qoray dabcan shakhsiyaad ama koox ayaa dooneysa inay dacwad ka gudbiso ama dacwad ay gudbiso waxaana ay doonaya inay dacwad ka gudbiyaan brahim waa dabcan madaxa wasiirada ee dalka oo musalia mudavadi waxay doonayaan inay maxkamadda degaan waa qorshahoodu waxaa waaye ama maxkamadayba tegeen ayuu wargeyska leeyahay ayagoo doonaya ayagoo tilmaameen dhegeystayaal xafiiska madaxa wasiirada micnaha xilkaasi madaxa wasiirada ay sharci darro ku tilmaameen dhegeystayaal dabcan shakhsiyaadka maxkamadda dega waxaa ka mid ah shakhsiyaadka operation linda jemi dhegeystayaal ay ku doonayaan in xafiiskaasi meesha laga saara maadaama uusan sharci ahayn dhegeystayaal waa sida ayagoo soo xiganaya dhegeystayaal in lagu xadgudbay farqadda koowaad dhegeystayaal waa foqor waa dabcan farqadda boqol afartan iyo toddobaad dhegeystayaal qodobka koowaad ee dastuurka waddanka lagu maamulo ayaa lagu gudbiyey oo magacaabidaasi waxay leeyihiin oo madax wasiirada xilku ahaay oo mid sharci darra ah maadaama ay leeyihiin uusan ku xusnayn dabcan kuma xusna ayay leeyihiin dastuurka wadanka lagu maamulay dhegeystayaal haddana waxay sidoo kale waxay doonayaan dhegeystayaal si waxay leeyihiin in sideed iyo toban ka mid ah shan iyo labaatan dhegeystayaal oo ka mid ah golaha wasiirada ay hal dhinac ka soo wada jeedaan micnaha waxay ula jeedaan waa rag dabcan sideed iyo toban ka mid ah shan iyo labaatanka ee wasiir ee wadanka ka jira ayay ku leeyihiin wargeyska waxayna sidoo kale doonayaan in xafiiska aan xafiiska meesha laga saara dhegeystayaal waa wargeyska the daily nation bogiisa shanaad ayuu ku faahfaahiyey dhegeystayaal wargeyskada istaadhin ayaan dib ugu laaban doonaa dhegeystayaal weli qeybihii hore wargeysada ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaal
We've already got.
waa hagaag dhegeystayaal olii xubintii wargeysada aynay ku guda jiraan dhegeystayaal iyo qodobadii ugu waaweynaayeen ee maanta ay qoreen dhegeystayaal dabcan wargeyska the standard wuxuu ka hadlayaa dhegeystayaal barnaamijka wildcoin dhegeystayaal oo ay maxkamadda ku tilmaamay hakisa dhegeystayaal inuu sii socdo kaasoo la sheegay dhegeystayaal mid aan dhegeystayaal badqabkiisa laysku hadlayn karin dhegeystayaal waa wargeyska the standard baggiisa sideedaad ayuu warbixintaasi kaga hadlay dhegeystayaal wargeyska the standard dhegeystayaal haddii aan fiiriyo bogga boggiisa dhegeystayaal labaad ayuu wuxuu ku faafinay waxuu kaga hadlay dhegeystayaal qodob la xiriira ismaamulada wadanka dhegeystayaal isagoo sheegaya dhegeystayaal wargeyska dabcan the standard waxa uu sheegayaa dhegeyste in ismaamulada aysan xarumahooda caafimaadka aysan xasilin aysan ka jirin dhegeystayaal oo ilaa muddo toban sano kadib aysan dhegeystayaal xasilin ay ka jirin sawir waxaa sawir ka turjumaya waxaad arkaysaa ilmo yar oo gees hoostiisa faleenba ay ku xidhanta dhegeystayaal oo xarumihii caafimaadka qalab wixii tayeysnaay ma laha ilmahana ama waxaad arkaysaa shakhsiyaadkii ama dadkii xanuunsanaayba geed hoostiisa dhegeysta ee dhegeystayaalba oo faleenba ay ku xidhantaa sawirkii iga muuqda dhegeystayaal wargeyska the standard waxay sheegayaan dhegeystayaal in qalab badan qalab iyada istaalka loogu tololgalay ay qalabyo badan ay ka maqan yihiin dhegeystayaal iyadoona waxyaabo badan oo la xiriira lamusumaasuqay ayuu wargeyska the standard leeyahay xarumihii caafimaadka waxyaabo tayeysan ayaana ka jirin ayuu leeyahay xasilinna kama jirto ayuu leeyahay waxay leedahay ismaamulo aan badnayn ayaa dabcan qalabkooda ay tayo ay tahay dabcan dhegeystayaal waa wargeyska standard ayuu leeyahay in xarumaha caafimaadka ee gobolada ama ismaamulada wadanka aysan ka jirin qalab tayeysan ay dadweynaha adeegsan karaan dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal weli warbixinta wargeysada aynu ku guda jirnaa dhegeystayaal waa ka raila odinga ayaa uu sheegay ma raila odinga waa hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo lomoja dhegeystayaal raila odinga wargeyska baggiisa shanaad ee wada standard dhegeystayaal waxa uu leeyahay raila odinga in saraakiil ka tirsanay guddiga madax bannaan iyo xuduudaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dhegeystayaal i b c saraakiil ka tirsanaa ayaa wadanka isaga tegay ayagoo u cabsi qaba noloshooda ama naftooda dhegeystayaal iyadoona shalayna ay ku beegneed dhegeystayaal xilligii xarunta bomas ee magaalada nairobi looga dhawaaqay natiijadii doorashadii sanadkii hore ee labada kun iyo labaiy labaatanka iyadoo raila uu shalay ku sugnaay dhankaasi iyo ismaamulada ukambani ama makweyne ayuu raila sheegay in shakhsiyaad ka mid ah ee dhegeystayaal ee wadanka isaga baxeen waxauu raila xusay dabcan wargeyska destare boggiisu koowaadu dabcan ku qori uu sawirka iga muuqda xaggee ku dambeeyeen balse raila waxaa afkiisa shalay laga maqlaya isagoo dhahay dhegeystayaal shakhsiyaadka laba ka mid ahay dabcan saraakiisha sharsare ee i b c oo ay ka mid tahay guddoomiye ku-xigeenkii i b c juliana jareera iyo sidoo kale sarkaalada kale lagu magacaabo iron masid ee wadanka isaga baxeen dabcan ayagoona u cabsi qaba dhegeystayaal in wadanka dhegeysta ama dhibaato loo geysta ayaa lagu yidhi wargeeska the standard dhegeysta waa siduu raila shalay sheegay wargeyskana the standard warbixintaasi kaga hadlay boggiisa shanaad dhegeystayaal halkaas ayaan kaga gudbayaa warbixintaasi warbixinada kale ee wargeysada waxa ku qoran ayaan fiirinayaa goordhowna dhegeystayaal waan eegi doonaa dhegeyste warbixinadii ugu waaweynaa dhegeystayaal warbixinadii ugu waaweynaa bogagga kale ee wargeyska the sunday the daily nation ay ku qoreen dhegeyste wargeyska the daily nation aan soo qabanaya dhegeystayaal asna qodobadii ugu waaweynaa waxa uu ka qoray ee soo dhawaada mar kale subax wanaagsan aydan leenahay dhegeyste wargeyska the daily nation boggiisa labaatanaad waxa uu kaga hadlay dhegeystayaal in dowladda ay ciidamo booliska geyneysa xarumaha warshadaha qaxwada ee soo saara dhegeystayaal sawirka waxaa iga muuqda madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagwa dhegeystayaal wuxuu leeyahay dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagwa waxa uu sheegay in dowladda iyo ciidamo boolis ah geyneysa dhammaan xarumaha warshadaha soo saara qaxwada dhegeystayaal ama koofii waxa u taqaana dhegeysta waxa uu sheegay in dhac laga geysta qeybaha qaxwada balse khasaaro badan arrintaasi u horseeday beeraleyda waa sida uu sheegaya wargeyskana dabcan daily nation uu boggiisa labaatanaad kaga hadlay mister gajagwa ayaa tilmaamay inay waajib tahay in lasoo afjaro xatooyada qaxwada dhegeystay waxa uu sheegay in dowladda ay tallaabooyin qaadayso si loo hubiyo in beeraleyda qaxwada ay helaan dhaqli u dhigma dhididkooda ayuu leeyahay dhegeystayaal ama dadaalkooda waa inay helaan dhegeystayaal oo aan la dhicin rigaadi gajagwa waxaa intaasi ku daray in dowladda ay dibahabeen ku sameyn doonta qeybta qaxwada ayadoo meesha laga saaraya dalaalka u dhexeeya beeraleyda iyo sidoo kale macaamiisha waxa uu gajagwa caddeeyey in dowladda ay ku shaqeyneysa ama ay ka shaqeynaysa ayuu leeyahay ma xoogga ay saari doonta dowladda sidii loo ciribtiri lahay dadka khiyaana beeraleyda si ay uga macaashaan ayuu wargeyska the daily nation boggiisa labaatanaad oo arrintaasi kaga hadlay dhegeystayaal waxa uu leeyahay dabcan wargeyska the daily nation isla bogga kale ee ku xiga in shirka dowlad wadaajinta sanadka labada waa sanadlaha la qabtaa dhegeystayaal sanadkaana waxaa lagu qabanayaa magaalada eldoored ee ismaamulka isngiishu islamarkaana shalay ayuu furmay balse maxaa maanta si rasmi u daafuri doona shirkaasi golaha wadaajinta madaxweynaha dalka dhegeystayaal ee dalka waa madaxweynaha dalka william ruto dhegeysta isla wargeyska the daily nation ayaa wuxuu leeyahay wargeyska the daily nation wuxuu leeyahay in ilaa toddoba barasaab ama toddoba guddoomiye oo laga soo doortay ismaamulada kenya ay guul ka gaareen dhegeystayaal inay isku dheeli tiraan arrinta la xiriirta jinsiyadda dhegeystayaal waa jinsiyadda rag iyo dumarka micnaha xilalka halkaasi guule ayay ka gaareen ayuu leeyahay dhegeystayaal wargeeska the daily nation ayuu baggiisa ku faahfaahayay dhegeystayaal dhammaantiin waa idiin soo dhaweynayaa dhegeystayaal bogaga labaatanaad ilaa shanta boga ku xigta wargeeska wuxuu kaga hadlayaa shirka dowlad wadaajinta dhegeysta halkaasaan kusoo afmeerinayaa qeybta koowaad ee dhegeystayaal ee wargeysadaan ku eegna dhegeystayaal qeybta labaad dhegeystayaasha ayaan fursad u siinayaa inay kasoo qayb qaataan dhegeystayaal qabadka teleefanada waa eber todoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber namarka kalena waa eber todoba sideed eber hal eber shan hal eber hal eber shan dhegeystayaal soo dhawaada mar kale ayaynu dhegeystayaal idin leenahay dhegeystayaal subax wanaagsan sidee lagu waabiristay hadalhayntu maxay tahay maxaa la hadalayaa maqalka idaacaddana waa sidii halow isaafin soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu subax la mid a walaal soo dhowo waan ku leeyahay waa tahay sidee lagu abrisay aad iyo aad walaalo bariga uu fiican yahay aad baa lagu abariya walaalo waa fiicannahay waxa dhibaato ama qayla maana qaban waa tahay halkan aan joogno walaalo maarta maarta lasoo wareejinayo un la wareejinayo maarta yaa jirta waxaan leeyahay nabadgeliya maarta yaa fiican nabadgeliya lagu dadaalo waan dhammaan kartay dhageystayaasha ayaa saaxiib aan leeyahay Allahu akbar.
subax la mid a walaal dhegeystaha kalean fursadda siinaya subax wanaagsan walaal soo dhowo
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi
walaalaabaha nabadda waay gaarsa county waa tahay
magaalada gaars xagga gaarsa university waa tahay
alxamdulilah aladi axyaana bacdama maatana walayna shuur ilaahiga madis waa tahay maata alxamdulilah
waan gartay waa barisanay macaanka waa barisanay magaalada sax
waxaan saxa iyo roob iyo maaragtay ilaahiga madis sidii kale waan qabownay maasha allah
alxamdulilah nabad nabad baan sheegaynaa onlinetana waxaan leenahay ilaah uu siiyaayo hidin siiyaayo dhammaantiin amni amni allah ka dhigo soomaali baan leenahay amiin amiin aan leenaa annagana dhegeystahaasi waan u mahad celinayaa sida wanaagsan uu barnaamijka uga qeyb qaatay dhegeystaha kale soo dhowo
ما شاء الله ملائكة الرحمة والدك الله ودواته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
waan gartay ومعلم يوسف حجر دير مقرك
waa tahay si wanaagsan آه بانو عافي ما قبنا إياركي نيرو بإنتاد كور قتل كور waa nabad qabnaa dhammaantiin أبو نود بانكو سوكان تكاسدي واي كلا سعتا حوله واي كلا سعدان أرضي واي ديله هيسا دكسيغو والو جيدا أبو إله با ما هدلي مقرك sax si wanaagsan انت بخت الله عافيه انت عافي ما قبتو الله زيادي أبو مع والدينتين الله عافيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
waan gartay waa kaga mahad celinayaa dhegeystahaasi dhegeystaha xiga soo dhowo walaal soo dhowo walaal wacalaykum salaam wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
subax wanaagsan walaal
subax la mid ah
eeshiya bangal waayo soo dhowow sidee lagu abariistay bangal hadalhaynta maxay tahay maqalka idaacaddana waa sidee
maasha allah nabad aan ku waabariisane idaacadda maqalkeeda waa okay wax hadalhayo hadda weyn oo lasii hayo ma laho alxamdulilah walaal waa iska fiicannaha
waan gartay caruur caruurtana dugsiyahay aadeen waan iska fiicanna walaal wax hadal weyn oo lasii hayo hadda ma laho waan ku salaamay dhammaan muslimiinta oo idin meeshay joogtana waan salaamay sax waa kaa guddoomiye inaan filayaa dhegeystahaasi waan u mahad celinayaa dhegeystaha xiga soo dhowo walaal
السلام عليكم
wacalaykum salaam warax
وأكو سلام محمد أحمد خليف وعمر خير جومان المدرع waa taa cumar khyaar soo dhowe
الحمد لله سوى أنا ونكسنا هو بريسني إلهي نبتلي وانتي جو أد أيضا دقين هاي waa tahay مركا دمان انتو حوا استايفن كو حرنا وسلام يا أدينا ساحب وأكو سلام يا سبع دعين معناتا مركا وحان لنا ودن كو حوا معارضي دولدنا هنا هشيان مقارعان ولي معارض كدنا هنا هشيان مرة بان وحان لي dadka waqti ay ka dhumin maan dhammaan doodan faraha badan ha ka dhaafeena marka dhammaan dhegeystayaal kullin waan salaamayaa saaxib mid lamid a walowla kaaga mahad celinaya sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystayaal dhegeystaha ugu dambeyd soo dhowo walaal
waan ka wahay axmed maasha allah mawdu waa cabdalla cabdalla laaya loof ifo iyo xaawidubey saakay aad ayaa loogu wabaristay ifo maasha allah gaar ahaan xaawidubey waa waa tahay keesi nabada oo reerkeen ayay kusoo kaceen maasha allah hadalhayntanu dadka qaarkood way kala yihiin dhalinyarada sida caadada u ah
waan gartay hadalhayntooda waa sportka iyo hal- ciyaarahan dhibka loo bilaabay waa tahay odayaashana siyaadahayntooda waxaa waaye waa siyaasada soomaaliya xaggee kala maraysa dagaalkan shabaab iyo dowladdu xaggee kala marayaan marka qof walba qomanihiisa ayaa qoorta ugu jiro sax laakiin isagoo degan yahay waana jawi fiican oo reereen oo qabow ah oo nimco ku dheehan tahay waa tahay marka allah noo siyaadiyo saare fanaan salaami qaali ayaan hawada u marinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal halkaasaan ku saafmeeraya xubintii wargeysadii iyo qodobadii waaweynaa ay ku qoreen dhegeystayaal bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal isaa fm codka gobolka waqooyi nagala socotaan soo dhawaadaan dhegeystayaal idin leenahay waa subax dhegeystayaal arbaca ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhegeystayaal goorshitaduna waa sideedii iyo qadar afartan iyo afar daqiiqa dhegeystayaal soo dhawaadaan idin leenahay barnaamijka hogaankista ee xaaladda dalka oo aad dhegeysataan maalin walba oo dhegeystayaal oo shan oo saddex maalin aan diiradda ku saarno ee dhegeyste xaaladda dalka dhegeystayaal soo dhawaada waa maalmaha isniinta iyo arbacada iyo jimcahan diiradda ku saarnaa dhammaantiinna waa idin soo dhaweynaya dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad dhegeysta nagala socotaan waa sidoo sidoo kale waa sagaal iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ama islaamka soo dhawaadaan idin leenaha dhegeystayaal xaaladda dalka dhegeystayaal aan diiradda ku saari doonaa qodob dhegeystayaal oo maanta la- dalka laga hadalhayo waa shirka eh, shalay ka furmay waa shirka dowlad wadaajinta ee- waa dowlad wadaajinta ee ka furmay ee magaalada eldoret ee ismaamulka isngiishu ayaynu diiradda dhegeystayaal saaka barnaamijka ku saari doona dhegeystayaal si faahfaahsan oo idinkaga dharjin doonaa dhegeystayaal qodobkan dhegeystayaal soo dhawaada idin leenahay shirka ayaa ka furmay magaalada eldoret ee isngiishu maantana si rasmi uu madaxweynaha u furi doona dhegeysta soo dhawaada mar kale shirkan oo afka qalad lagu yiraahdo Devolution- waa devolution conference dhegeystayaal ayaa halkaasi ka furmaya haddaba madaxweynaha dalka william ruto ayaa lagu wadaa inuu maantana asna si rasmi u furo Dhag- dabcanna halkaasna khudbad ka jeeday dhegeystayaal shirkan ayaa dabcan shalay bilowda oo taariikhdu ku beegneed shan iyo tobanka bisha sideedaadi agast kuna eeg sagaal iyo tobanka bishaan dhegeystayaal ay ma- ay ku beegan tahay dabcan waa maalinka sabtida ayuu shirkan ku egaya dhegeystayaal Eh, dabcan waxa uu qorshuu yahay dabcan in shirkan qeybihiisa dambe ee uu- ay ka qaybgalaan madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gachagua iyo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azimio lamoja raila odinga dhegeystayaal in ka badan uh, toban kun oo fuuda dabcan halkaasi kusii qulqulaya qaarna ay sii joogeen waa waxayna ka kala imaanayaan dhegeystayaal ismaamulada wadanka ee dhegeyste haddaba maanta oo arbacay ku beegan tahay in madaxweynaha waa la filayaa in shirka dowlad wadaajinta uu dahfuro dhegeystayaal waxaa sidoo kale shirkan qayb ka noqon doona ayaa laleeyahay dhegeystayaal ra-iisul wasaarihii hore ee boqortooyada ingiriiska tony blair ama tony blair saa u taqaana dhegeystayaal iyaduna wuxuu qorshu yahay sidoo kale inay halkaasi khudbad ka jeediyaan gudoomiyahaasha ama guddoomiyayaasha labada aqal waa guddoomiyaha baarlamaanka dalka moses watangula iyo sidoo kale dhigiisa aqalka sare amason kingi iyo madaxa cadaaladda ee dalka garsoore maado koome ayaa ka mid ah dabcan shakhsiyaadka shirkan ka qaybgali doonaa inay khudbad jeedi- ka jeedin doonaanna la filaya dhegeyse haddaba farsaadyada laga soo doortay afartan iyo toddobada ismaamulo wadanka ka kooban yahay iyo ku-xigeenadooda waa forty seven governor saa u taqaanid iyo ku-xigeenadooda ayaa la filayaa inay ka qaybgalaan shirkan dowla wadaajinta oo qaarkood waaba tageenba goobahaasi ku sugan yihiin dhegeystayaal qodobkaas ayaynu diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal waa shirka dowla wadaajinta haddaba maxaa isbedelo dowlad wadaajin oo laga fuliyey dhegeystayaal deegaankaaga ama ismaamulka aad ku joogtay dhegeystayaal dhammaantiin soo dhawaada aad leenahay barnaamijka anigoo maxamed axmed khaliif aad la socodsiinaya dhegeystayaal sida sidoo kale shirkan waxaa ka qaybgali doona orodyahanka caanka ee dhegeystayaal ee qaranka ku matala dhanka oro- orodka dheer dhegeystayaal waa elward kipchoge ayaa dabcan eh, sidoo kale goobta dabcan shirka wuxuu ka dhacayaa raalli noqda dhegeystayaal wuxuu ka dhacayaa magaalada eldoret dhegeystayaal waa ismaamulka isingiishu garoonka caanka ee dhegeystayaal ee kipchoge stadium ama fagaarahaasi ayuu shirka ka qaybgalaya dhegeystayaal wufuud kala duwan ayaa dabcan eh, halkaasi ku suran dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal madax kala duwan ayaa dhegeystayaal eh, ka qaybgalaysa waxaana sidoo kale ku jira dhegeystayaal shakhsiyaadka ka qaybgala dhegeystayaal safiirka israa'iil ee dalka kenya u fadhiya michel lotem dhegeystayaal iyo shakhsiyaad kaloo rogcada ah dhegeystayaal xafladda dabcan waxaa ka qaybgalaysa toban wufuud ameerika dhegeystayaal oo ka kala imaanaya ismaamulada dalka dhegeyse madaxweynaha dalka ayaa s- la filayaa inuu si rasmi ah maanta eh, dabcan u daahfuro dhegeystayaal em, barnaamijkan ama eh, waa shirweynaha qaran ee sanadlaha sanad walba mar hal jeeraa la qabtaa dhegeystayaal soo dhowaada dhegeystayaal mar kale dhammaantiin waa idin soo dhoweynayaa weli qeybihii hore ee barnaamijka hogaanka star ah ayaynu xaalada dalka ku eegna ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhoweyn doonaa warbixinadii qoreen ama laga qoray wa- shirkan dowlad wadaajintan sidoo kale idinla wadaagi doona dhegeystayaal haddii ay noo suura gashan dhegeystayaal intaynu barnaamijka ku guda jirno wareysi faahfaahsan oo qodobkan ayaan dhegeysan doonaa dhegeyste waa xagaag goordhowna waxaan soo qabanayaa adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal haddaba shirweynaha ay- ayaa sanadkiiba mar wal mar la qabtaa dhegeystayaal wuxuuna qabsoomayaa inta u dhexeysa ama maalmaha uu soconaya shalay laga soo bilaabay ilaa sagaal iyo tobanka bishan inkastoo maanta uu si rasmi ah madaxweyne daha ugu furi doono madaxda siyaasiyaed ee laga soo doortay gobolka waqooyi beri oo ay horgacayaan hogaamiyayaasha ismaamulada wadanka ayaa ka mid ah shakhsiyaadka halkaasi tagay dhegeystayaal oo lagu sii qulqulayaa xaruntaasi ee garoonka kibchoge stadium ee halkaasi soo dhowaada mar kale dhegeysta dabcan waa hagaag haddaba waxyaabihii u qobsoomay barnaamijyada ismaamulada dalka dhegeystayaal ayaa ka ah waxyaabaha laga hadli doona dhegeystayaal cabashadooda waxyaabaha la doonaya in la xaqabtiro in xal loo helo dhegeystayaal dhibaatooyinka ay wajahayaan dhegeystayaal shacabka ku nool ismaamulada wadanka ayaa shirkan dabcan diiradda lagu saari doonaa qodobadii kasoo baxana la de- laga doonayay in dowladda dhexe ay hirgelisa dhegeystayaal ayaa ka mid ah qodobada diiradda lagu saari doona dhegeystayaal shirka eh, dowla wadaajinta oo ay ay horkacayaan dhegeystayaal barasaabyada ismaamulada wadanka madaxweynahan uu daafuri doono dabcan hogaamiyaha isbeysiga mucaaradka azambiil omoja rail odinga waa- waa- inuu ka qaybgali doono ayaa loo badinaya dhegeystayaal inkastoo wax isbedeli karaan dhegeyste waana shirka dowlad wadaajinta dhegeystayaal waa hagaag haddaba xal ma loo heli doonaa cabashooyinka dabcan xaaladaha ka jira gobolka waqooyi bari s- gaar ahaan dhegeystayaal ismaamulada wadanka caqabadaha taagan sa- qiimaha sareeya maciishada dabcan in looga hadli doono la- ay u badan tahay dhegeystayaal oo ay barasaabyada arrintaasi ay ka hadli doonaan dhegeystayaal waana afartan iyo todoba ismaamul ay kenya ka kooban tahay guddoomiyayaasha ka imaanaya ayaa shirka dhegeystayaal ka qaybgali doona dhegeyste iyo dabcan waxaa la socda ku-xigoonadooda dhegeystayaal xal haddaba maxaa kasoo bixi doona isleedaha shirkan afarta cisho soconayo waa laga bilaabo shan iyo tobanka lix iyo tobanka toddobiyo tobanka sideed iyo tobanka sagaal iyo tobanka ilaa sabtiduu soconaya saan filay waana shan maalin balse shalay ayaa la furi maantana waxaa si rasmi ah halkaasi u furi doona madaxweynaha dalka william ruuto dhegeystayaal waa idin soo dhaweynaya dhegeystayaal mar walba star f m codka goolka waqooyi beri ayaa nagala socotaan dabcan haddii noo suura gasho dhegeystayaal oo waqt- eh, waxaan barnaamijka shakhsigan ku wareysan doonaa arrimahan xoogaa luga dhegeystayaal hadduu waqtiga inoo saamaxa ee soo dhowaada ama haddii noo suuro gasho waa idin soo dhoweynayaa dhammaantiin haatanna ee intaa uu adeega qeybta barnaamijka ka ah ayaan soo qabanaya dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeyste haddaba shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ee ku dhacdo dhegeystayaal waana adeega hakikiisha hakikiisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu diraya lipana empesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga ee loo yaqaano smartphones keliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yidhi hubsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagtay la baxayaan iyo meeshii ay kala baxayaan lacagtay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega kisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkid ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu ambeyse isticmaalaya waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaasi kaa dhumin xaqiiji intaadan lacag dirin oo dabcan haddii aad lacag dirayso magac qaldanna usoo baxa waa inaad diiddo oo no ah tiraada dhegeystayaal hadduu saxan yaana dhegeystayaal waa kasii soconaysa oo yes baad rugnanaysaa dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya aan kugu dara dhegeystayaal isla adeega safa waa adeega adeega kale qeybta ka ah barnaamijka waana bangiga n c b a n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeyo oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka waxay leeyihiin bangiga n c b waxaan ku naaloonayaan inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga dhegeyste bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mall ee ku yaala xaafad islii gaar ahaan dhismaha bay square dabaqa labaad ee aagga wadada generaal wayronge waana bangiga ugu kobac badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee islii ayaa noqonaysa mid ay ka faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud ooma baahnid inaad magaalada aado ama xarumo kale oo bangi aad tagta dhegeystayaal bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaasa adiga dhegeystayaal doonaya inaad kobciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangigu wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba shan waa boqolkiiba shan lagu daray waa one zero five percent maalgelinta deymaha guryaha oo la mid ah sidoo kale toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeenta goobta shaqada dhegeystayaal waa qeyb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo ayadoo loo maraya nidaamka shirkadda dhegeyste ha ka welwelin xaggeen lacagta geeyaa iyo bangigee igala qayb qaadanayo kobaca ganacsigeyga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale sida kenyatta avenue mamangina city center wabera street gikomba river road ama oo dhammaan meelahaas ayaa ka wada tirsan ismaamulka nairobi ama magaalada nairobi ama guud ahaan wadanka sidoo kalena wac nambarka ah cibar toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar waa eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka ah contact at n c b a guru contact at n c b a group dot com ama booqo shabakada n c b a group dot com halkaas haddii aan uga gudbo adeegyada qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal haddaba kulanka dowlad wadaajinta waxa uu ka socdaa ama si rasmina waa shalay ala daafuri maantana waxaa si rasmi u daafuri doona madaxweynaha dalka william ruuto oo dhegeystayaal oo ku sugan ismaamulka shingiishu saddexdii maalmood ugu dambeysay halkaasi ayuu ku sugnaa madaxweynaha dalka william ruuto dhegeyste waa idin soo dhaweynaya barnaamijka hogaan kasta ee xaalada dalkan diyarada ku saarina waana shirka dowlad wadaajinta oo maanta si rasmia looga furi doona halkaas islamarkaana shalayna barnaamijka oo dabcan waxay u ahayd dhegeystayaal bilow waa shirkaasi dowla wadaajinta dhegeystayaal madax kala duwan ayaa halkaasi ku sugan shalayna goobta ka wada hadlay waxaana ka mid ah barasaabka ismaamulka wajeer dhegeystayaal iyo barasaabka ismaamulka markaan lagu qaban doono dhegeystayaal iyo kulan ciyaareed oo lagu daafuray shalay aan iraahda shirka dowla wadaajinta wasiirka wasaaradda arrimaha ciyaaraha ee dhalinyarada ku sugna asna uu ka hadlay bal aan dhegeysana qaar ka mid ah madaxdii madaxda ka qayb gashay ama ka qayb galaysa shirkaasi oo ku sugan halkaasi shalayna goobta ka hadlay waxayna doonayaan in laga hadlo maxaa u qabsoomay ismaamulada dhegeystayaal muddadii dhegeystayaal tan iyo markii lasoo bilaabay dhegeystayaal ama lasoo dhisay dastuurka wadanka markuu lasoo bilaabay in ismaamulada ay yeeshaan guddoomiye ama barasaabyo dhegeystayaal waa muddo hadda laga jooga dabcan dhowr sano ama ilaa ku dhawaad labaiyo toban sano dhegeyste ayadoona toban sano laga jooga markii ugu horreysay barasaab ay ismaamulada ka noqdaan dhegeystayaal waa labada kun iyo saddex iyo tobankii doorashada dhegeyste haddaba maxaa noo qabsoomay ayay leeyihiin maxaa la doonayaa in xal loo helo bal aan dhegeysana waxaa ugu horreeya codka horaa dhegeysan doontaan oo sawaaxiligu ku hadli doona barasaabka ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi aad u taqaaniin axmed cabdulaahi jiir aan dhegeysana dhegeyste ni mambo gani tumeyafanya mema kwa hiyo miaka kumi na ni yapi ambaye tungeweza kufanya mema zaidi na leo ni siku ya furaha, ni siku ya michezo, na kesho ndio sasa shughuli rasmi ya kongamano itaanza.
Kaunti yetu jirani ya Iten, uh, Elgeyo Marakwet na Nandi Kaunti, Kakamega na Trans Nzoia. Kwa hivyo sisi tumejipanga na tunatarajia kwamba kongamano hili itakuwa ni kongamano ile safi sana. Tunaongea juu ya ukatuzi, uzuri wa ukatu- ukatuzi.
na nasherekea miaka kumi kwa mambo ya ukatusi. Ukatusi imekuwa wa faida kubwa ama blessings, hasa counties kama yetu ya West Pokot ambao walibaki nyuma kwa miaka mingi.
na kwa muda mfupi sana tumeweza kuinua hali ya uwanja huu, na hii imekuwa hatua ya dharura, lakini tuna mpango ambao utaweza kuinua kiwango cha uwanja huu.
zile pesa, kwa sababu tunapoongea sasa, mabarabara mengi hayapitiki, masuala ya madawa katika mahospitali, ile utepetifu kazini katika kaunti zetu bado ziko hali ya juu, na nafikiri tume ya kupambana na ufisadi lazima wafalie swala hili njuga, ndio waweze kupambana na ufisadi ambaye sasa tulidevolve ile pesa, lakini sasa devolution of corruption imekuja katika kaunti zetu.
Uh, zile 47 counties we are privileged as, as Uasin Gishu County to host the 10th um, the 10th devolution conference tunatarajia hili kongamano litaweza kung'amua njia ya kuweza kufaidisha wakulima kwa kuwa hii ni kilimo biashara kwa wakulima wa Sumui wanafaa kuendelea kulima mahindi walishe Kenya na wapate biashara jambo ambalo tunafaa kuongelea ni kipimo ya mahindi ambayo tumekubaliana kwamba yawezekanaje nafaka zote zinapimwa kwa kilo hamsini ikifika mahindi inapimwa kwa kilo tisini
waa hagaag dhegeystayaal kuwaasna waa qaar ka mid ah wa- barsaabyada iyo sidoo kale senatorka ismaamulka eh, nandi S- eh, samson cherergey eh, iyo s- saddex barsaab oo goobta ka hadashay shalay dhegeystayaal dabcan oo shalay waxaa lagu daafuriyey shirka dalwadaajinta goraanka uu ka dhici doona dabcan waxaa lagu daafuriyey dhegeystayaal eh, ciyaar dhegeystayaal toban kun oo wufuuda ka qaybgalayso dhegeysta shirkan haddaba tan iyo markuu hirgelay dhegeystayaal shirka dowladwaajinta dhegeystay wuxuu toban sano ka hor ayuu dhaqangalay dabcan oo doorashadii labada kun iyo saddex iyo tobankii ayaa guddoomiyeyaasha lasoo doortay dhegeystayaal oo wadanka kenya ismaamullada ay yeeshaan guddoomiyayaal dhegeystayaal halkaasi ayaga maamulaan dhegeystayaal maxaa isbedelay dhegeystayaal baa dabcan qodobaday diiradda saari doonaan maxaa isbedelay maxaa la doonayaa dhegeystayaal in lagu soo biiriyo oo dhegeysta ismaamulada sidee cabasho loogu heli karaa sidee marmarka qaar waxaa dhacday ismarwaa soo dhexgala dowladda iyo dowladda dhexe iyo ismaamulada barsaabyada dhegeyste waraysi aad kaga bogan doontaan daqiiqad kadib dabcan maxamed ismaaciil shiina wax ka weydiin doonaa udooda ama u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada dhegeystayaal waa maxamed waa mid ka mid a mas-uuliyiinta xaafadda islii dhegeystayaal arrimaha siyaasadana daneeya dhegeystayaal xafiisana soo qabta dhegeystayaal xafiisya dowladeed wax badan ayaan ka weydiin doonaa maxamed ismaaciil ee, dhegeyste shiina dhegeyste soo dhawaada ee, dhammaantiin mar kale ayaynu idin leenahay dhegeyste goordhowna maxamed ismaaciilan hawada soo gelinaya dhegeyste si aan wax u weydiino arrimahan dhegeystayaal maadaama uu xogaal u yahay dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi beri ayaad nagala socotaan dhegeystayaal haatanna qadka waxaa si toosa ugu jira dhegeystayaal maxamed ismaaciil shiine oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada dhegeystayaal kana mid ah dhegeystayaal waxgaradka xaafadda islii dhegeystayaal ee maga- ee deegaanka kamkunji ee magaalada nairobi xogaalna u ah xaaladda arrimaha ka taagan xaaladda dalka soo dhawo waan kuleeyahay maxamed ismaaciil shiine
waa dhowahay waana mahadsan tahay adigii dhegeystayaasha waa taa waan kaaga mahad celinaya dabcan barnaamijka saaka diiradda waxaan ku saaraynaa shirka dowlad wadaajinta oo dabcan eh, maanta si rasmi uga furmi doona ismaamulka yuusangishu gaar ahaan magaalada ordhered garoonka kipchoge stadium dhegeystayaal oo wafuud kala duwan ayaa ka qaybgali doonta oo gaaraysa il- ilaa toban kun haddaba sh- maxay tahay waxyaabahaas leedahay waa laga dhaxlay eh, dowlad wadaajinta oo lasoo bilaabay dabcan eh, toban sano ka hor markii govanii ugu horreeyay ama guddoomiyaashii ugu horreeyay la doortay ee ismaamulada labada kun iyo saddex iyo tobankii doorashadii dhacday mar maxay yihiin waxyaabaha laga dhaxlay isleedahay dowlad wadaajinta haye
Eh, waxa ugu horeeyaan rabaa inaan dadweynaha la wadaago ama dhegeystayaasha waxay tahay eh, markii la aasaasay ama la bilaabay eh, dowlad eh, maamul goboleedyada sax eh, as- ujeedada loo bilaaba waxay ahayd horumarka inuusan ku ekaan caasimadaha eh, sida mombasa iyo nairobi iyo nakuru si wanaagsan la gaarsiiyo eh, xa- deg- degmooyinka kale iyo magaalooyinka kale oo aan weli horumarka uusan gaarin waan garsay Eh, inkastoo sidii la rabay uusan weli boqolkiiba boqol u gaarin eh, ama la- laga filayay dadka wax eh, dabagal ama khubarada ah laakiin mu- ujeedka wuxuu ahaa in magaalooyinka laga tegay in lasoo gaarsiiyo magaalooyinka horumaray sida nairobi magaalooyinka waaweyn oo kale Mhm.
Eh, haddaan usoo qaato gobolkeen annaga af soomaliyan ku hadlna soomaaliyan nahay ee tan iyo markii la aas-aasay countiyada isbeddel weyn ayaa ka muuqdo wad- magaalooyin aan weligood laami helin ayaa laamiya leh laarir baa habeenkii ka shidan dhalinyaro badan oo gobolada joogo shaqa la-aan ahaa oo nairobi shaqa usoo raadsan jiray ama mombasa ayaan mandheerada iyo wajeer iyo gaariso shaqooyin ka helay Eh, lagamana saari karo kolley musuq maasuq bahsanna in laga sheego Eh, xagga dowladda lafteedana dhaqaalaha sidii la- loo rabay countiyada sidii loo rabay umaysan soo gaarsiin jirin adiga labada dhinac is eedeyntaasna way jirtaa laakiin muhiimadda waxay ahayd in lagu horumariyo eh, waddanka oo dhan eh, laga dhigana eh, magaalo kasta magaalooyin kale inay la siman tahay xagga horumarka waa tahay haddaba shirkan haatan ka furmay eh, ama ka furmay maanta si rasmi ah ismaamulka isungiishu gaar ahaan magaalada eerdheeret maxaa laga filin karaa is leedahay caqabadaha taagan cabashooyinka ay wataan ismaamu- barsaabe ismaamulada xal ma loo heli doonaa qiimaha maciishada oo sarreeya haye
horta shir eh, shirkan sanad walba hal maru dhacaa sa- ma- ma- ah, s- Sax.
sanad kastana magaalo gooniya ayaa lagu dhigaa waa sanadkan waa saa sheegtay eldoret Eh, sanadkan waa ka duwan yahay sanadadii hore wuxuu kusoo aaday xilli dhaqaalaha wadanku aad u sarreeyo eh, abaar laga sa- abaar ay jirtay dhaqaale xumo uu jiro eh, ba- maciishadii raashinkii oo kor u kacay taas ayaa haraysay marka kulankan ah, hadda eldoret maanta uu madaxweynaha si rasmi u furi doono insha allah Eh, waxyaalaha laga hadli doonana waxaa ka mid noqonaya sidaas u- aan kuu sheegay oo dhaqaalaha ugu horeeyo iyo dowladda inay fuliso ballanqaadka iyo sharuucda u yaallo gobolada dhaqaalaha xilliga la siiyo iyo sida loo siiyo marka dabcan way ka hadli doonaan arrimahaas
marka shalay waxaa jirtay waa la daa waxaa lagu daafuriyey shirka dowlwadaajinta ciyaar garoon kasta garoonka uu ka dhici doona dabcan eh, shirkan ayaa ciyaar lagu daafuriy oo lagu soo dhaweynayey waxaa ka hadlay madax oo uu ku jiro barasaabka laga soo doortay ismaamulka wajeer waa axmed cabdulaahi jiir wuxuu dabcan waxa uu sheegay inay doonaya in laga hadlay maxaa noo qabsoomay maxaa la doonaya in isbedel lagu sameeya ayuu ka hadlay maxaa arrintaas u arkaa hadalkaas ujeediyay sidee u aragtaa horta waa runtaa shalay waxaa garoonka lagu furay ciyaaro baroniya u dhexeeyey gafanarada iyo senatarada waddanka si wanaagsan oo soo dhaweyn ahayd waana run gavanaha wajeer kheyr allahasi wuu ka hadlay mar walbana waa laga hadlaa waa sha- sanadkii soo dhaafay wixii qabsoomay iyo wixii qabsoomi waay iyo sababtii u qabsoomi weyday marka ajendaha maantana way ku jirtaa in laga hadlo wixii qabsoomay wixii qabsoomi waay iyo sababihii u qabsoomi waayeen waana laga hadli doonaa insha allah waa tahay haddii aan qeybaha kale aan usii gudbo maxay ka faa'iideynaa is leedahay ismaamulada gobolka waqooyi bari dowla wadaajinta
walow sidii annaga aan rajaynaynay inaysan faa'iidadii sidii aysan u muuqan ee xoogaha yaroo isbeddel ah faa'iidooyina way jiraan waa tahay Ah, sidaan horey ugu dhawaajiyey shaqooyinka abuurmay ee dhalinyarada heleen eh, lacagaha la siiyo dadka da'da iyo dadka ah, ah, lagu kabo Eh, wadooyinkaas aan sheegay qaarkood oo la dhisay wale qualitygood anig marna ma tegin aanan garan si si wanaagsan garanaynin iyo layrarkaas meelo qaar oo ceelal iyo biyo loo qoday dhaqaalahaas adiga soo galay Eh, shantii sano ugu horreysay ama to- eh, toban iyo tobankii sano ugu horreeyay horta si fiicana loo dareemay Eh, tobankan ugu dambeeya xoogaha hoos u dhac uu ku dhacay taasna waxaa keentay dhaqaalihii oo la doonayay in la siiyo gobol maamul goboleedyada dowladda dhaqaale la-aan soo ha- saa- saamaysay ay ku kaliftay inay dhaqaalihii xilliga ku bixin ama toos aan loo wada siinin waxaa kaloo hareeyey musuq maasuq oo la yidhi lacagaha inta badan waa la waa la lunsadaa marka wax ah, waa- waxqabad iyo horumar waa ka jira gobolada waqooyi bari waa tahay dabcan sida aan doonaynin waxa- muhiimadda waxay tahay gobol walba wuxuu soo saar uu ku faanaa waa tahay annaga gobolka waqooyi bari waxaan ku faani lahayn hadda maanta waan dhihi lahayn aan soo saarno waxaa ka mid ah xoolaha waan gartay eh, suuqgeynta xoolaha ama xoolaha ugu badan gobolka waqooyi bari ay ka imaadaan geela iyo ariga iyo loodaba weli marka suuq weyn kan gaariso weli la- sidiisaan u malaynaa inuu yahay lama casriyeynin Eh, kawaan weyn oo laga dhoofiyo xoolaha gobolka kasoo baxo dakhli kasoo geli lahaa lama dhisin Eh, eraboor ama eraboor weyn oo wada quseeyo xoolahaasi laga dhoofiyo caalami ah lagama dhisin waxbarashada markaad u timaado xogaha cilado way ku yimaadeen xilligii argagixisadii iyo wixii macalimiinta oo gobolada kale ka yimid kasoo carareen macalimiin badan la, la qoray Eh, laakiin saas iyo waxaan rajaynayna iyo waxay horumar kasii badan dhaqaalahaas dhaqaalo ku filinna gobolada way galeen haddii sida toosa loo isticmaali lahaa ajendayaashana loo horumarin lahaa waxa dhaqaale soo gelin kara Eh, waxaan rajayn lahaa sidaan iyo si ka fiican iyo gobolka wuxuu ku faano qudaar badan webiya meelo ka maraan dhul barwaaqo uu leeyahay la bo- la beeri karo ceelal badan iyo warar badan haddii la qodi lahaa waxaan raje waxaan aaminsanahay in ho- aa, ka soo bixi lahaa ee, waxa aan a- soo sa- wax soo saar gobolka ka soo baxo oo aan marka gobollada kale hadda gobolka eldoret oo kale maanta wuxuu ku faanaya inuu yahay gobol qani ku ah dadka aa, adduunka a- laga yaqaano waddankan horumar gaarsiiyey xagga orodada sibcan elward Marka, kipchoge ka mid gobolka ah haye marka la soo aado hadii la gaarisa sanadka dambe lagu dhigaya Mhm.
halqabsiga iyo magacaan la bixi doonaan dadka kusoo dhaweyn doonaan ilaa hadda maskaxdeeda ka fikiraya mana garan waa tahay dabcan dowlad wadaajinta wasiir bay lahayd balse dowladda cusub maamulka cusub ee talada waddanka la wareegay meeshuu ka saaray oo wasiir ma jiro oo dowlad wadaajin ah dabcan Eugene- eugene malwa soo noqday mar iyo bita kiter haddaanan qaldamin si fiican hadda meeshaas oo- ama wasaaraddaas hadda ma shaqaynayso maamulka talada waddanka hay wuu ka saaray oo waxaa mas-uuliyaddaasi loo wareejiyey xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dabcan wasiirkaas wuu isku xiraay maamulada iyo dowlad wadaajinta saameyn ma ku yeelan kartaa horumarka laga gaaray ee, mash- barnaamijkan dowlad wadaajinta tan iyo markii eh, lasoo bilaabay labada kun iyo saddex iyo tobankii wallahi saa la socota madaxweynaha wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeen wuuna la socdaa wasiirka eh, wuxuu meesha ugu saaray waa waxa uu usoo arkay practical hawsha uu qabanayo inay tahay hawshii madaxweyne ku-xigeenka uu qaban lahaa ama ma- eh, wasiirada kale ay qaban lahaayeen marka taasaa keentay marka inuu u xil saaro madaxweyne ku-xigeenka inuu la socdo isku xirka maamul goboleedyada iyo dowladda waa tahay Eh, madaxweyne ku-xigeenkana waa nin shaqadiisa muujinayo oo rabo doorashada soo socotana inaan laga tegin oo saas hadda uso- uu ku socdo iyo howlaha siduu u wado wuxuu eegay nin shaqaynayo dadaalayo madaxweynahana qancinayo shicibkana rabo inuu qanciyo waa tahay marka maxay tahay rajada laga qaba sannadaha soo socda in la helo dowlad wadaajin loo dhan yahay
wallahi hadda rajo aad u wanaagsanaa laga qabaa saa ula socotid waa markii ugu horeysay dhaqaalaha eh, dowladdan hadda say usoo gashay maamul goboleedyada dhaqaalaha ay hore ka siisay xilligii loo baahnaa baajetka markii la aqriyay kadib ayna siisay dhaqaalihii sanadka dhan loogu tiragalay hal mar iyadoon waxba aysan ka dhi- ka dhimaneen shilin uusan ka dhimaneen marka taas waxay muujinaysaa astaan ah in dowladdan ay tahay dowlad doonayso inay maamul goboleedyadana dhaqa- wixii xuquuqda ay lahaayeen ay siiso ayagana ay ka filayso waajibaadkii iyo wixii loo siiyey inay kasoo baxaan marka waxaan rajaynaynaa sanada soo socota isbedel buuxo oo muuqda inuu kasoo baxo insha allah waa tahay qeybaha dambe ee waraysigan dhegeystayaal ku guda jirnaa waa tahay maxay tahay fariintaada ku aadan shirkan dowlad wadaajinta maxaa ka rajeynaysaa ugu dambeyn
aniga waxaan ka rajeynaya insha allah in laga hadlo dhibaatooyinka maanta taagan wixii laga soo gudbiyo laga tegi waa laga soo tegi laakiin dhibaatooyinka maanta taagan oo waddanka haysto shidaalkaas oo kor u kacsan maciishadii cunnadii oo kor u kacday iyo hawadii isbedelka hawada hadda hawada ay isbedeshay cimiladii waa la socotaan waxyaalaha maanta taagan inay ka hadlaan iyo sidii wax looga qaban lahaa hadduu alla idmo waxaana rajeynaya insha allah inay sidaa la socotid waa maqashana madaxa eh, ma- madaxa mucaaradka raila odinga laftiis waa markii wareysu kasoo qayb galaya dowladdan sidii loo aasaasay si wanaagsan iyadoo eh, waxa waddanka dhaqaale xumada iyo cabsida keenana ay ahayd mudaharaadadii mucaaradka ay wadeen marka tan adduun weynaha iyo shicibka waddanka ku dhaqan baa rajay gelinaysaa in eh, xasiloonida siyaasadda ay degtay eh, loona jeesan doono insha allah horumarka iyo waxqabadka bulshada dabcan waxaa jirta intaanan ka bixin marmar qaar waxaa jira ismarwaa soo kala dhexgalo waa ismaamulada iyo sidoo kale dowladda kala qaybsanaana soo gasho gaar ahaan dhanka daqliga qaybsiga arrintaasi maxaad ka oran lahayd
wallahi waxa maanta laga hadli doono dowladdan waa hadda siday usoo gashay sabqabsigaas maba jirin hal mar ama hal gobol ama laba gobol waa laga yaabaa Eh, maadaama laga saarinayo ninkii wasiirkii arrintaas laa hadda madaxweyne ku-xigeenka hoylahaas uu wado barnaamijka dowladda waxaa laga rajeynaya insha allah labada dhinacba inay si fudud oo afgarad lahood madaxweynaha wuxuu ugu duwan yahay madaxweynayaasha hore markii wax cilad ay isqabtaan qofku wuu u yeeraa wuuna la fariistaa haddii ay ku saabsan yihiin wax horumarka ah ano diyaarna u ah in laga wada hadlo marka waxaan rajeynaya insha allah sanadan soo socda in isqabqabsigaas uu yaraado horta meel lawada shaqaynayo labada dhinacba shaqooyinka iyo waa laisku qabsanaya ama wax soo daaho laakiin waxaan rajeynayaa in dowladdan ay hadafka ay leedahay iyo qaabkay u shaqaynaysa ay ka duwan tahay kuwii hore waa tahay maxamed ismaaciil shiine waa kaaga mahad celinaya waraysigaaga haastiisay Aad iyo idaacadda mahadsanid waad mahadsantahay
waa hagaakaasina waxa uu ahay maxamed ismaaciil shiin oo ka mid ah shakhsiyaadka u dhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah waxgaradka xaafadda islii waa uu mahadsan yahay mar kale dhegeystaye aan wax ka- wax yar ka weydiinay arrimaha shirka dowla wadaajinta oo haatan eh, ka socda ismaamulka singiishu ee caasimadda dalka dhegeystayaal madax kala duwan ayaa ku sugan shalayna goobta ka hadlay maantana si rasmi ayuu u fa- u daafuri doonaa madaxweynaha dalka iyadoona shari lagu daafuri ciyaar uda dhexeysay sanatarada dhegeystayaal waa sanatarada ka tirsan aqalka sare ee dalka iyo barsaabyada ismaamalada wadanka dhegeystayaal goobtu waxaa ka hadlay waxaa ka mid ah dib aan mar kale u dhegeysanayna dhegeystayaal barsaabka ismaamulka wajeer oo ka hadlay qodobada doonaya in diiradda lagu saara oo ay ka mid tahay in la eego waxyaabihii qofsoomay intay dowlad wadaajinta jirtay iyo waxyaabaha la doonaya in xal loo hela ismarwaagana marmar qaar soo dhex kale dowladda dhexe iyo ismaamuladana ayadana xal waara laga soo saara dhegeystayaal natiijo wax ku oola ayadana shirka uu haatanba maalinka labaad galaya sagaal iyo tobanka bisha nasi rasmi ah lasoo gebgabayn doona toban kun oo wafuud oo ka kala imaanaya wada ismaamulada wadanka ayaa kulanka dabcan ka qabsoom ka qabsooma eldoret ku sugan qaarkood sidoo kale waxaa lagu casuumay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ingiriiska tony blair iyo safiirka kenya u fadhiyay dalka israa'iil dhegeystayaal waa safiirka israa'iil u fadhiyay dowladda kenya dhegeysta aan yidhaahde dhammaantiin waan soo dhaweynaa sidoo kale waxaa lagu casuumay hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka rail odingo ay dabcan dowladdiis hayaan dhegeystayaal oo cabashooyin ka kala tabanaya dowladda muxuu qodbadiisa maxay ku salaysanaan doontaa hadduu goobtaasi ka hadlo maadaama lagu casuumay madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa sidoo kale ka hadli doona dhegeyse waxaa sidoo kale goobta ka hadli doona guddoomiyayaasha labada aqal waa kan baarlamaanka ee aqalka sara waa moses tangula iyo amoson kingi ee dhegeystayaal waan soo dhaweynaa dhammaantiin bal markaan codkana dhegeysana dhegeystayaasha haatan raadiyaha la soo janqaaday waa gudoomiyaha ismaamulka wajeer axmed waa axmed cabdulaahi jiir sidoo kale barasaafka ismaamulka isangiisho jonathan p iyo sidoo kale senatarka aan idhaahday barasaafka ismaamulka isangiisho jonathan p iyo sidoo kale senatarka ismaamulka nandi waa samson jareer gebel aan dhegeysanna waxay arrinta ay ka leeyihiin siday u arkaan shirkan furmay oo ay qodobaday doonaya in laga hadlo islamarkaana laga soo saaro qodobo faahfaahsan ama natiijo wax ku oola bal aan dhegeysanna mar kale ni mambo gani tumeyafanya mema kwa hiyo miaka kumi na ni yapi ambaye tungeweza kufanya mema zaidi. Na leo ni siku ya furaha, ni siku ya michezo, na kesho ndio sasa shughuli rasmi ya kongamano itaanza.
kaunti yetu jirani ya Iten uh, Elgeyo Marakwet na Nandi County, Kakamega na Trans Nzoia. Kwa hivyo sisi tumejipanga na tunatarajia kwamba kongamano hili itakuwa ni kongamano ile safi sana. Tunaongea juu ya ukatuzi, uzuri wa ukatu- ukatuzi.
na nasherekea miaka kumi kwa mambo ya ukatusi. Ukatusi imekuwa wa faida kubwa ama blessings, hasa counties kama yetu ya West Pokot ambao walibaki nyuma kwa miaka mingi.
na kwa muda mfupi sana tumeweza kuinua hadhi ya uwanja huu, na hii imekuwa hatua ya dharura, lakini tuna mpango ambao utaweza kuinua kiwango cha uwanja huu zile pesa kwa sababu tunapoongea sasa mabarabara mengi hayapitiki, masuala ya madawa katika mahospitali, ile utepetefu kazini katika kaunti zetu bado ziko hali ya juu, na nafikiri tume ya kupambana na ufisadi lazima wafalie swala hili njuga, ndio waweze kupambana na ufisadi ambaye sasa tulidevolve ile pesa, lakini sasa devolution of corruption imekuja katika kaunti zetu.
As zile 47 counties we are privileged as, as wasingishu county to host the 10th um, the 10th devolution conference tunatarajia hili kongamano litaweza kung'amua njia ya kuweza kufaidisha wakulima kwa kuwa hii ni kilimo biashara kwa wakulima wa sehemu hii wanafaa kuendelea kulima mahindi walishe kenya na wapate biashara jambo ambalo tunafaa kuongelea ni kipimo ya mahindi ambayo tumekubaliana kwamba yawezekanaje nafaka zote zinapimwa kwa kilo hamsini ikifika mahindi inapimwa kwa kilo tisini
haddii aan codkaasi halkaasi uga gudbo waa waa madaxda laga soo waa madax ka mid ah barasaabada laga soo doortay ismaamulada gobolka waqooyi bari ay ka mid tahay waa axmed cawli jiir dhegeystayaal iyo sidoo kale barasaabka isanguisho oo shalay goobta ka hadlaya iyagana siday u arkaan shirkan iyo natiijada kasoo bixi doonta ay doonayaan qodobaday doonayaan in laga hadla dhegeystayaal ismarwaaga marmar qaar soo dhexgala dowladda iyo is- sidoo kale ismaamulada iyo ayagana waa laga hadli doonaa dabcan kenyaanka rajadoodana waan dhegeysan doonaa rajaday ka qabaan kenyaanka ama dhalinyarada oo badan rajaday ka qabaan in shirkan natiijo wax koola laga soo saaro oo rajadooda waxay tahay iyo qodobada ay doonayaan in laga hadlo waan dhegeysan doonaa ra'yigooda dhegeystayaal goordhow waa hagaag haddaba shirka waxaa ii muuqda muuqaal haatan oo si toos ah aan ka arkayaa shaashada dhegeystayaal in me- goobta lagu sugan yahay dhegeystayaal oo marka horeba lagu daahfurayaba dhegeystayaal eh, shirkan dhegeysta waa devolution conference-ka marka horeba lagu daahfuraya dhegeysta dabcan waxaa lagu daafurayaa geeda beeris baan arkayaa dhegeystayaal shaashada sida igaga muuqato oo madaxweynaha ayaa la filayaa goordhow meeshaas inuu gaaro si rasmina uu u daafuro dhegeystayaal eldoret town ama magaalada eldoret ayaa lagu sii qulqulayaa dhegeystayaal oo madax kala duwan ayaa ku sugan goordhow dareenka eh, shacabka ee ismaamulka sangiishu iyo sidoo kale qeybaha eh, kale ee wadanka ayaan dhegeysan doonaa rajadooda si ay tahay dhegeystayaal ay ka qabaan shilka dowlad wadaajinta ee ka furmaya isma ee ka furma maanta si rasmi looga furaya ismaamulka sangiishu ee magaalada gaar ahaan magaalada eldoret dhegeystayaal soo dhawaada mar kale idin leenahay qeybihii dhexe ee barnaamijkan haatan soo dul istaagnay soo dhawaada dhegeystayaal mar kale idin leenahay qeybta dhexaan soo dul istaagnay haddaba dhegeystayaal maxaa uu is- dowlad waajinta maxay usoo mu horseeda dhegeystayaal ismaamulada dhegeystayaal maxay yihiin waxyaabaha laga dhaxlay dhegeystayaal ama rajada laga qabo sanadaha socda soo socda in xal loo helo ah, caqabadaha ka taagan gobolka waqooyi iyo bari ayadoo loo marayay in lagu wanaajiyo dowlad wadaajinta dhegeyste bal aan dhegeysana markan waa qaar ka mid a dhegeystayaal dhalinyarada dabcan ayagan waxay ku sugan yihiin ismaamulka singisho ee magaalada eldoret rajadooda siday tahay waxay ka rajeynayaan shirkan Eh, President Ruto akuja feel nyumbani, hapa ni nyumbani. Kitu ya pili ningependa kusema ni kwamba hii siku ya ukatuzi itasaidia vijana, kwa sababu wale viongozi wa uk- ukatuzi wanakuja ku- kuchangia yale eh, opinions ama yale ideas, wanakuja kuchangia ideas yenye itasaidia vijana na ugatuzi litakapokuja hapa Eldoret, biashara zetu na biashara za wafanyikazi hapa Eldoret zitainuka na zitakuja juu, na tunavyoona mipango hivi inavyoendelea, wafanyikazi wa hapa Eldoret na hapa Wazingishu na jumla NOREP, North River Economic Region As we start the beginning of this uh, devolution conference uh, tuna expect a chance ambapo tutakuwa na uwezo wa kupata kuboost our economy through business networking opportunities ambazo zitakuwa hapa exchange of ideas Sisi kama vijana na wanabiashara uh, tumejumuika kwa pamoja ili tuweze kuuza uh, bidhaa zetu na pia uh, kutuletea maendeleo, ambapo unaona uh, imetupa ile uh, hali ya um, akaunti ya wasingishu kukuwa na face uplift kwa sababu kuna ile uh, vitu kadhaa ambapo zimewekwa zime, zimewekwa na kutengezwa.
waa hagaag kuwaasna waa qaar ka mid a dhallinyarada dhegeystayaal waxay ka rajeynayaan waxay doonayaan in looga hadlo dhegeystayaal waxay doonayaan in shaqa abuur dabcan loo sameeyo dhaqaalaha la horumariyo ay doonayaan waxayna madaxweynaha kusoo dhaweynayaan ismaamulka isingiisho saas bay leeyihiin dhegeyste mar walba idin soo dhaweynayaa dhegeystayaal qadadka telefoonada idinkana markaan dhegeystayaal fursad idinsiina doonaa idinkoo soo bigsanaya qadadka kala duwan ee idaacadda waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta maxaad ka faa'iiday ama gobolka waqooyi bari muxuu ka faa'iiday dowlada wadaajinta dhegeystayaal maadaama dowlada wadaajinta lasoo bilaabay toban sano ka hor maantana shirkii tobnaad uu qabsoomaya waa shir sanadla ah waana shirkii tobnaad dhegeystayaal oo ay ku wada kulmayaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe kuwa ismaamulada sanatarada mucaaradka dabcan qeyb bay ka yihiin dabcan hog- madax siyaasadeed oo ka kala socda wadamada shisheeye ayaa sidoo kale ka qaybgalaya haddaba maxay ka faa'iideen ismaamulada gobolka waqooyi bari sh- eh, dowlad wadaajinta dhegeystayaal oo mar hore ama toban sano ka hor lasoo bilaabay tan iyo markii wadanka laga hirgeliyey dastuurka wadanka haatan lagu maamulo oo la ansixiyey labada kun iyo tobankii dhegeystayaal haddaba barsaabiyada ismaamulada miyay u horseydeen ismaamuladooda horumar waara dhegeystayaal mayayna ka faa'iideysteen dalwadaajinta ayadoona horumarka waddanka kenya lagu koobeynin caasimadaha waa sida Mam- nairobi mombasa kisumu iyo naikuru dabcan waa afarta caasimada ugu horreysay tahay nairobi mombasa ay ku xigto ee kisumu ay kusii xigta dabcan naikuruna caasimada afraad ee kenya ay tahay dhegeyste aan keliya lagu koobin horumarkana las- loo sii gudbiya dhegeystayaal ismaamulada dhegeystayaal soo dhawaadaan idin leenaha maxay ka faa'iidiyey ismaam- ama ismaamulka waqooyi bari muxuu ka faa'iidiyey dowlad wadaajinta dhegeyste eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhawo walaal dhegeystaha ugu horeeya asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa daa'uud khaliif oo joogo lagdheeda داود والله سعودة برنامجك شركنا أو طبعا iyo aad baan ola socdaa laakiin wax yar waxaan ka cudur daaranayaa hadalkaygii iska dhagaynto ani dad macaynayo هي ka baxsanna ma sheegayo Dabcan.
wixii dhulka ka jiraan kuu sheegi وات هاي وديار سودو وسودو وين يا lagdheeda horta waa garis سي وناكسن بنا لقدير واسمه ملك جارس هاي countiga gaarisa eh, moodikarey county ma soo dhaafo moodikarey ma soo dhaafo وات هاي
balaabaabaa intii igaga xigtaa امم weli kamay warhelin وان قرتي
danaanay waatan oo docda halkan bay kaa kaa jirtaa وات هاي weli county kama warhayso waa me- gaaris buu ku qunfulan yahay وات هاي
me waxaana kula joogin sidee looga faa'iidaa هي waxaan wax laga faa'iidi maaha Mhm.
dowladda waxaan ku eedaynaa oo dhitaheedii intuu aadi مركب واحد ولا جيدا Ayaa sirkaali, ya waxaad ula jeedaa dowladda kama warqabto deegaanada hoose oo horumarka lama gaarsiina aad leedahay deegaanada hoose haye countigaba lama soo gaarsiin waa tahay PMCA malihin eh, ninkiin maxaa la dhihi jiray kii meesha xagga dhiyooga oo dhan hoolasa maraysa malihin kii xagga dhiisiga ka xisaabtanaa wada malihin wax county uu leeyahay meesha joogo ma laha waa tahay wax county uu leeyahay meesha joogo kuwaan canshuur canshuurta qaadaan male Mhm.
oo
KRA, haye.
wax nalaga qaado ma qabanayo kuwa xoololeyda wax ka qaadaan haye
marka waxaan weydin lahaa gafana nadiif siduu u soo galay aaway muxuu banaanay u soo gaarsiin waayey muxuu gaashi u soo gaarsiin waayey muxuu balambala u gaarsiin waayey hal meel eh oo m c a qab m c a geeda xafiis meeshuu ku leeyahay sharciga kenya ku yitaa waa qaybtana la siiyey waa tahay Eh, ya waa tahay waa qaybtana la siiyey Mhm.
ward administrator iyo maxaa la kala dhihi jiray labadii kii dhiyo dhiyooga xisaabtanaa iyo kii dhisiga xisaabtanaa waan gartay ma joogaan mushaarkoodina wuu socdaa shan iyo toban sano sax amaana joogaan weligood ma imaanin waan gartay
dowladda hadday oo dhita waysa hanoo sheegto laakiin waxaan hanala ogaado countiga horta nala soo hanala soo gaarsiiyo markaa ka dambe hanala weydiiyo bacdi maxaad ka faa'iideen waa hagaag waa kaaga mahad celinaya dabcan waan ku maqlayaa dabcan waan ku maq- way ku maqlayaan aan filayaa hadduu jiro countiga kenya oo dhan buu kor u qaaday kenya oo dhan buu kor u qaaday waa tahay xornimo iyo dowladnimo na soo gaartayba countigu ahaa waa tahay annaga laakiin waa nalaga cuna qabateeyey waxbana ma soo gaaraan waa tahay waa dhig waa kaaga mahad celinaya committee hataa ku- waxaa jirta development committee la yidhaaho oo countigu uu leeyahay kama warqabno lacagtooda haddii la qaatani waa hagaag la jirinba Waa markaa tahay.
dowlad dowladda hana soo gaarsiisa markaa ka dambe hanala weydiyo adiga wariyaasha naftigaada soo hubso war maxaa idinla joogaa midda kale idinka wariyaasha naftigiina halkan unbaad ka hadlaysaan iyo nairobi maad soo gaartaan oo dhulka imaataan oo sawir naga qaadaan oo dabcan wakiila baa u jooga oo wakiil wareedya u jooga idaacadda haye aaw maxaan u arkin haddi haye weligaan maana arkin weligaan waan gartay shan iyo tobanka sana nin wariye waryaa berigii hore n- niman dhalinyaro oo waxaa jireen markii kenya xornimada ay qaadatay dhulkan intay galeen dhirti iyo dadki iyo dunyadii iyo dhaqanka soo sawiray nin dad cadaan eh baan arki jirnay oo baadiyaha dad- dadka dheekaada la guran dabcan warbaahinta inta badan way soo bandhigaan cabashada dadweynaha Bu- bu- radio waaye muxuu ii geli hadda radio inay may may banaana imaadaan oo balambala imaadaan oo madoogash imaadaan oo xeeldeeri istaagaan oo dunida waxa ka jiro ay fiiriyaan waa tahay waa kaaga mahad celinaya sidii loo- cabdisamaak sidii loo gubay dowladda sawirka looma gudbin laba xun oo wiil oo qori haysato taako taako oo tuugo aana yeeshay haye waa kaaga mahad celinaya waa dowladda waxaan leenahay anaga ama waraysiga naga daaya ama countyna soo gaarsiiya marka aan waraysan oo dawladda hadday oodhita waajane wariyaashii idinka nalo nalo staaif nala soo geliya oodhita lama hayo hanala dhaho waa hagaa- waa kaaga madcelinayaa dabcan waxa uu sheegayaa in deegaanku ku sugan yahay aan la soo gaarsiinin barnaamijyada horumarineed ee dowladda iyo sidoo kale ismaamulada waan ka gudbayaa dhegeystahaasi dabcan cidda ay qusaysa way dhegeysanaysaan filaya dhegeystayaal oo diiradda ama oo mas-uuliyadda qaada oo la doonaya in barnaamijyada horumarineed ay ka furiyaan ama ka fuliyaan aan iraahde ee deegaanada wadanka iyo ismaamulada deegaanada hoostaga halo star f m dhegeystaha qadka taleefonka soo beegsan ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinayaa haatanna qadka ku jira soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay soo dhowo walaal wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
ya si wanaagsan
a waa maqlayaa dooda iyo waxa laga hadla waa maqlaa Mhm.
waxa waaya waraabo wuxuu yidhi haddii kaba la italo alxamdulilah bini waayana waa rabalcaalamiin waan gartay
annaga kenya hadda xornimadeeda iyo faa'iidada la sheegaya kaarka safaricom oo lacagteenu ku gadanaan ka haynaa dabcan shar- safaricomna shirkad isgaarsiineed oo gaar baa iska leh waa shaqsi baa iska leh ama shirkad gaar ah dowladda
may kaarkaas sooba maarata aan lacagteenu ku gadanna haye aan ka haynaa waan gartay taasna dowladda ma hoysmaado waa shirkad gaar ah haye inkastoo ay la shaqaysa Communicationka adduunku maan wadaagnaaba haye
Eh, taas waa taas midda kale waxaan leeyahay eh, dadka maarata hadda na waraysanaa ama waraysyada naga qaad
haye kuwa mas-uuliyiinana waa jiraan Mhm.
oo oo wararkaas dhawahooda ay ku dhacaan marka waxaan sugaynaa ma laakiin waxaan u sheegaynaa Mhm.
kollaba tu kalaana dhici lahay iyaga ha iska keenna dhaceene haye bal ayaguna ha faa'iidaana ayaguna ha faa'iidaana
waan gartay waa ra'yigayga maxaa yeelay ummaddii waxba looma haya eh, wadankii mar walba lacag intaasaa la soo daayay baa la dhahaa iskuulaa la dhisaa la dhahaa isbitaalaa la dhisay dadka daryeel la-aan bay u dhumayaan marka ninkii mas-uulka ahaa ma wixii loo dhiibay baanba waxba gaarin ma isagaan daacad ahayn waxaa daacadnimona maba jirtaba maxaa ninka waxa waaya haddii la arki lahaa waxbay ahaan lahayd waxa waaya laakiin haddii dhulka lagu arki lahaa oo walaadka hadda suu sheegay gaasho lagu arki lahaa oo balanbala lagu arki lahaa oo muxuaha maaragtay lagu arki lahaa huluuqo oo masalaan lagu arki lahaa oo eh, muxuaha maaragtay wajeer oo kale diif lagu arki lahaa ceeldhaas lagu arka eh, eh, inta division oo dhulka uu ka kooban yahay ama eh, muxuaha maaragtay laga soo doortay eh, county ward all ama eh, institution waxaas kulle markii haddii laga heli lahaa ninkii mas-uulka meesha taagan dadku way aamini lahaayeen laakiin hadda waxaanba loo aaminaynin maba la arkaba waan gartay maalinta kacdaynka un baa la arkayaa ninkii oo socda war xaggeed ku maqnayd haddaba waa dhimaadee lacagtan maanta dadka beenbeenta oo odayaasha afarta loo daadinaa intee laga keenaa waan gartay dadka marka waxaa leeyahay ninka mas-uulka ah oo ilaahay ka cabso xisaab baa ku dul saaran karaa xadibin ayaa ku dul saaran waaga markuu beriyo waa lagula xisaabtami Sax.
ummadda lax haddii ay meeshaa ku rafaado oy oon ugu dhimato adaa iskale Si wanaagsan.
muslim baa tahay Eh, adaa dhahday ummaddan anaa xilkeeda qaada anaa wax u qaban wixii Sax.
ummadda aad ka soo qaadda qabriga kula geli maana ummadda gaarsiiya ilaahay ka cabso miskiinkii agoonkii islaantii garoobka ahayd eh, maxaa maaragtay ninkii curyaanka ahaa dadka xaqoodii oo dhan adaa lagugu ogyahay wax hawa yaraatay usoo bandhigaan ma lahan nin walba halkaasuu taagan yahay oo maxaa maaragtay maalintii dadka ay dooranayaan baa sheekadooda ugu dambaysa Sax.
kuba wuxuu ku leeyahay hebel baan soo arkay war hebel haddee nairobi dhex fadhiya muxuu noo sheegi marka salaamu calayka aniga intaasaan kaga baxay waa kaaga mahad celinaya walaal sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay gowrdha qadarada ilahyada iyo adeega barnaamijka qaybta kalan soo qaban doonaa bal dhegeystaha kale ee qadka soo beegsanaya soo dhowo walaal magacayga halkaad ku- ku sugan tahay Hello.
soo dhowo walaal Assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Abbo waan ku salaamay Xuseen Faliil Xagal Jirin.
وان قرت صدو
Walaalow waa hadallo guda gal.
أيوه
Ummadan horta aflan ba waa un la doortaa oo in laga galbadaan maxaan kuu sheegi.
أمم Adun ba xaqooda iga iskaaba malen weliyana u صح
inta yar ma iiga jawaabti.
هي
Nimanka nimankan horta in la dhaariyo in kale ma ii ma ii ogaan kartaa. adiga?
dabcan waxay u dhaarteen inay ku u adeegi doonaan dadkii soo doortay haye Walaalow walaalow ma ku turto Quraanka ku dhaarteen masa Bible.
dabcan hadduu qofka muslim yahay kitaabka qur-aanka ugu door ku dhaartay haye
Ma sidana ku turto Quraanka loogu dhaarto oo Ilaahay uu ku ogi oo rasuulkiisana uu ku ogi.
marka waa tahay haddii aad usii geshid qeybaha qeybta barnaamijka ama dooda haye
walaalow macaanow haddaan u guda galo waxaan intan ka badan waan cawanay waan qaylinay wax kastaan sheegnay wax wax noo galo waan lanay waan gartay
midba midka kale ka sii daran
sax maanta markaan jiro waxaan dhihi show kii shalay ka dagaalay yaa barnaamijbu waan gartay
war nin aad soo dooratay hadduu ku imaanayni hadduu gafanaya iyo hadduu kansala yaaba aalba arkayninba dibba aan kugu soo laamaynin oo lagu dhihi haddana muxuu qabtay ninkii oo adi lagu sii waraysan ada hadda istuudiyaad fadhila wax baad iwaraysanaysaa sax
maxaad iwaraysan weligay waxaan arkay male nin ii dhaarta oo hadda meesha xidhiistana maba aragbo nairobi nin joogo anoo joogo xagar jareer isbitaal ma hasi dhakhtar ma laho tan iyo toban sano isbitaal maydin ku dhisay ma kaniisad baa waxaan waa tahay
daawo ma taalo haye
lacag marku baxdo xoolaa ku dhumeen meesha wili dadweynaha wax loogu qaban lahaa meeshana lagu dhumiyo oo rag iskaga qaato oo iska cuna waa tahay marka fariintaad diraysa maxay tahay ya fariintaad diraysana maxay tahay warna wax ma la igu qaban markaan sidan u hadlayo adig waxaad gelin sanduuqa madow baa iskaga ridi war khadka madow ha u ridin bal horta wax cad ii aan kuu sheego haye
walaal macaan niman karitu xaggooda iyo jirtaag war iyo jeersi nimanka sidan ha isku dhaamaan islaamnimo ma aho ma aha ma aha madaxtinimo ma aha dadkii oo meeshan ilaa maxaan ku dhihi karaa countigan waa la dhumay sidan isku dhaama oo isbitaallada noo fura oo daawo noo keena oo biyo noo keena waxaan ayagunba wax cunhayaana dhunta lagu dhufaysi haye walaal macaan sidan hanoo dhaamaan
waa hagaa waan kaga mahad celinaya dhegeystahaasi haddaba dowlad wadaajinta waxaa loola jeedaa in horumarka keliya aan lagu koobin xarunta dhexe ama caasimadda ama caasimadaha waddanka ha ahaata nairobi mombasa kisumu ama naikuru balse loo daadijiyo ismaamulada islamarkaana ayagana horumar qeyb ay ka noqdaan ismaamulada kale waddanka iyo sidoo kale deegaanada hoose dhegeystayaal ama tuulo ha ahaata waa in horumarka uu la gaarsiiyey nairobi xalkaasna la gaarsiiyey saas baa loola jeedaa dowlad daadijinta dhegeystayaal ama dowlad wadaajinta haddaba maxaa ka faa'iiday dhegeystayaal dowlad wadaajinta dhegeystayaal oo toban sano ka hor ama mar shirkii tobnaadna maanta yeelan doonaan maxaa shirkooda ka soo baxay dhegeystayaal haddaba shirkooda ma noqon doonaa mid waxtar u u leh dadweynaha dhegeystayaal faahfaahin mar kale fursad baan idiin siin doonaa qadadka telefoonada intaanan qadarada iyo dhahyada iyo warka barqanim aan u gudbin adeega qeybta ka ah barnaamijkan soo qabanaya waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaalumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakakisha hakakisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu dirayo libana embesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga kaliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yiri hubsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meeshaay kala baxayaan lacagta ay dirayaan ay halkay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega hakikisha waxaad ka heleysaa waa qeybta simsolkeeda ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embeeso isticmaalaya waxaa usoo baxaysa halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaalumin oo xaqiiji oo rugna ha ama maya markaa lacag diraysid hadduu magaca qaldan kuu soo baxo oo qofkii aad doonaysa uusan ahayn dabcan waad diideysaa no lacagtaasi meel qaldan kaama adis balse haddii aad haa ku dhifato ama aad iska fasaxdo lacagtaas meel qaldana kaaga dhexaysaa magaca xaqiiji dhegeystayaal kuu soo baxaya dhegeystayaal hadduu yahay qofka ama shaksiga u dirayso aan kugu diray waa bangiga n c b a n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeyo oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka waxay leeyihiin bangiga waxaan ku naaloonayaan inaan bixinno adeegyo ku habboon baahiyahaaga dhegeyste waa sida n c b a uu sheegayo bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square moll ee ku yaala xaafadda islii gaar ahaan wadada general runge dabaqa qeybtiis waa dabaqa labaad ee bay square moll dhegeystayaal waa bangiga ugu kabac badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee islii ayaa noqonaysa midda ay ka faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud oo ma baahnid inaad magaalada aaddo ama xarumaha kale ee bangiga aad tagtay dhegeystayaal bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaasa adiga islamarkaana doonaya inaad kubixso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba shan lagu daray waa one zero five percent maalgelinta deymaha gurigu ay wataan sidoo kale toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeenta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo ayadoo loo maraya nidaamka shirkadda dhegeyste ha ka welwelin xaggeen lacagta geeyaa ee bangigee igala qayb qaadanaya kobce- kobaca ganacsigeyga waxaa baahiyahaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale sida kenyatta avenue mamanjina waa mama- mamangina nirade city center waa berive street gikomba river road oo ka wada tirsan dhammaan ismaamulka nairobi ama guud ahaan wadanka ama waaca nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group com ama booqo shabakadda n c b a group com haddaba ismaamulka gobolka waqooyi bari muxuu ka faa'iiday dowlad wadaajinta horumarka laga gaaray ismaamullada waaweyn ee caasimadda ka mid tahay miyaa la gaarsiiyey deegaanada hoose dhegeystayaal oo baahiyihii jiray xal ma loo helay dhegeystayaal maxaynu soo kordhiyey dowlad wadaajinta dhegeystayaal ama in barasaab ama ismaamulada ay yeeshaan barasaab maxay tobankii sano lasoo dhaafay markaad qiimaysay dhegeystayaal maxaa kaaga baxay muxuu soo kordhiyey in ismaamulada ay yeeshaan guddoomiye ama barasaab dhegeystayaal si horumarka loo sii gaarsiiyo ismaamulada dhegeystayaal dhegeystayaasha qodobka telefoonada soo bigsanaya ayaan fursadda siinaya ay doonayna barnaamijka ka qaybqaataan alo isafm dhegeystayaal qadka ayaa ka go-ay dhammaantiin waan soo dhaweynayaa d- barqa wanaagsan aad leenahay waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber namarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhawo walaal magaca galkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu abo waa nin la dhaho shacbaan oo joogo calis
waa tahay soo dhawaan kuleeyahay
deegaanka degdira waay kowda waa tahay
annaka horta haddaan nahay reer degdera Mhm.
sida haddaa odayga daa'uud ahaa uu sheegaya waay haye
annaka horta wax horumar eh oo aan aragnay dowlad agaajiskan la sheegaya annaka waxba kam wax aan aragnay ma laha
waan garsan meesha cali sagaar hadda aan ku sheegahayo haye ee deegaanka ah mhm waa meel tuulo ahoo oon looga dhumihayo baahi looga dhu- dhumihayo ilmahayna wax akhrisoo ay haastaan aan lahayn isbitaal aan qabin aan iska joognona laka waaye waa tahay
waxaan hadda dowlad baa la hagaajinta lagu leeyahay haye tuug iyo tuugyadiis unbaa wax ku cunahayaan ma ogiye mhm wax deegaanka soo gaarahaya ma laho waa tahay
waayo annaka ninkii cagaha uga baxna saan u dooranaynay oo aan waxaad ogeed ee dhacaan iyo dhiigba uu na- naga dhammaade mhm
waad i doorateen baa mahadsantihiin hataa abad duunkii noogumuu imaanin waa tahay waxqabasho uu wax qabta iska badaayay sax
kolka maxaa waaye waxan waa un af yacni shicibka un baa la iska iska maqajinayaa moogiye haye wax loo qaban hayo ama shicib loo loo qabanayo mhm nijaasiya waxay ka tahay xaaraan waa tahay kolka aniga sidaasaan kuu sheegahayaa waan ku salaamahayaa sidaa iyada horta ogow deegaanka hadda la dhaho dagdeera sidii sidii ninkan loo doortay hal maalin eh oo uu imaado waa xaaraan iyo nijaasa waa tahay
kolka hadeeto waxa uu aruursanayo ha qaato shantan sana wuxuu qaadanayo ha qaato markiuna waxba noo qabanin isaguna ha ku noolaado
waa kaaga mad celinaya walaal haabu alla intaasaan waa tahay dhegeystaha xiga soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay magacay waa maxamuud kaasoo wacay banaanays maxamuud dabcan saddexda Maxamuud.
dhegeysto saddexda dhegeysto ugu dambeeya dhankaasi lagdheera naga soo wacen dabcan adna waa lagdheera gaar ahaan banaani haye dheerahaanay waciil baan ahaay ma garat waa tahay horumar kale idinma soo gaarsiinaad leedahay aniga horumar waxba kama hayno kowdha haye
gafana aniga aniga waan doorno aad baan u jecelahay madaxa noo saaran yahay Mm, sax
marka wixii aan doorno aniga oo kaanta ku saabsan waxba kama hayno waan gartay hadduu m c a yahay hadduu gafana yahay isaga madaxa ka isiga dee waxaa m c a muxuu keena horta waa tahay madaxweynihii gafana haddii madaxweyne waxba hayn muxuu keena dabcan waxba waa la isku hariiraa ma garat si wanaagsan
gafana wuxuu dhowrayaa madaxweyne mcn gafan u dhowrahaya waa tahay marka horta rakab rakab baa jirta ma garat sax
marka shirka maanta ee washangishu ka dhacay anaga waxaan ka filaynaa in madaxweynaha wadanka u danqado dalka u danqada ma garat sax ninkaan gafana waa lasoo doortay dadkii ukatuusi iyo waxay shaqaa ka sugi hayaan
aye
warsanad baa la maraya ukatuusi waxa la qoray ma laha waxa shaqaynaya ma laha wax countigi wax kasii baxay wax sii galaya ma laha waan garsay anigan inaan maandaliyo oo shaqaan ku dooranay ma garat sax marka waxaa leenahay yaka naga heshooda oo shaqadii idin dooranay waxa nooga qabta adinka dhimaysa noo dhaafaa leena waan garsay waxba kama hayno adeeg hadduu caafimaadka kama hayno biyo kama hayno horumar kama hayno ma garat si wanaagsan waa iska taagnayn dhex geeda sax marka waxaa leenahay waa idin dooranay shalay kalsoona idinku qaadnay madaxweynaha gafana ha galo m c n isagana gafana ha galo sheekada saas ha ku socoto ma garat waan garsay aniga mbigaana de waa waxba ku socda ma ogi rajo weyn baa ka leenahay waa tahay marka taarawa bisha marka la gaaro inaa hagaagto waxaan rabnaa mbigaan shab noo noqdo ma garat waan garsay marka waxaan leenahay inakaan heshoodo naga heshoodaan baan rabnaa madaxweynaha in dadkiisa heshoodo
waan garsay marka wanaag baan ka rajaynaynaa aad baan rajo weyn ugu leenahay in arrimaha fiican degdeg ay ka soo saaraan weli mid ukatuusigu in hadda soo saaraan baan rabnaa waa tahay haa taasna ubaaqay haddii maqlahayan wax gaf wax countu ka tirsata in maqlahayan fariinta gaarsiiyan baan leeyahay
waa hagaag waa kaaga mahad celina walaal sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dabcan laba dhegeystaan fursadda siinaya gabagabadiina waanu ku siiqeynaa dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
maxamed axmed qali salaam calaykum wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu horta asxaabta igu horreysa horre laga dheera aad baa u salaamaya weliba ninka la yidhaahdaa maxamed nuur dilaande dilaande markaa caloosha ay dilaacay gowdhac meeshaan ku dhashay adna waa xaggee hadda xaggee ku sugan tahay hadda ma countiga madheero ku sugna saas waa tahay dabcan waa sidee horumarka halkaas mal gaarsiiyey dowlada wadaajinta war meeshan horumar warkeeda iska daaye haye Ha, horta nin hadda maanta counti amaana inuu kusoo wacay horta ilamaha gowdhe waan garsay
marka wax walbana niyaho kolley dee waa uun iska sabrayna sababtoo shala annaga shala cidna kasabta ma jirto soo ma ogid nin walba annaga kurahanaba hajaas u gelin soo ma ogid waa kortiga meesha geyna si wanaagsan
marka inaan hadda dadka eedeedayna waa laga fiican yahay shala dadka rabitaana ku dooranay marka allaha noo soo hanuuniyo oo dad dadkooda iyo dalkooda ku wax u qabta allaha ka dhiga leeyahay hadda ma muuqato saansa hadda hadda wax muuqata maa marka jeefka markaa saddex sano buuxa ad buuxsatiin laba sano u dambaysa bal dadka weliba baadiyaha waxaan loo ceeraha loo qabo macnaha isbitaalaha hala geeyo gabdhaha duururku ku rafaadsan duururku umalayo waxaa waaye ha loo dadaalaan leeyahay hana ogaadeen aakare in lala xisaabtamayo maanta waxaa waaye dabeeshan iyo baabuurkan xadoo la wata adduunyada looga tagay intaasna ogaadaan idin leeyahay dhammaanaga dhigitaalka islam walaalkay maxamed nuur naale raajinaana dhan igu salaan waa tahay dabcan uu ku yaqaanaa filaa inuu kugu salaamaya waa hagaag dhegeysaa ugu dambeeya halo isaafin soo dhowo wala- halo halo soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay abo waa xuseen faliiro salaate soo dhowo xuseen
aniga legdhegaa baan ku sugnahay waa tahay
hagaag dirir meesha la dhaanan jooga waan gartay
walaalow horumarka ina xag ilaahay waxaan ka helno ma ogiyo horta county iyo wax aan ku haysano oo alla adduunka iyo maaha waan gartay
dabcaan sanada markii ay foolatay waxaa la aadin banaanay
waan gartay
gaarina ma haysano waxaa la saari bigibigi
waan gartay
oon iska daa wata busa baan ku dhahaysan ku dhahansan oo toban kun laga bixin banaanay biyo nagama shaqeyn
waa hare waan gartay
wadankii aan deganayo hata dhibka aan ku joogno waa dhibka madaxda aan soo dooranay dhibka aan ku qabnana waa taa sax
hadda walaalow cawase aan cawdo oon waxba la igu qabanin iyo cod iga duuba muxuu ii geli haye
waxaan waan ku sin waxaa ku dhaantaa waxaan hoo
waan gartay shan iyo toban sanaan yaan rafaad iyo dhib yaan ku joognaa iyo akris la-aan waan gartay daawo la-aan yaan ku joognaa si wanaagsan
marka wax naloo qaban doono waa goormaa marka ani ma garanaya marka wax naloo qaban doono xag ilaahay unbaan wax ka sugayna waa kaaga mahad celinaa walaal marka walaalow idaacadahana ka daaya nimankan aad ku soo saaraysin maxay qabtaan iyo maxaa la idiin qaban doon ka daaya walaal waa idin barinaya idaacadda laga ceedeynna stationka aad joogto waa xumaan ninkana markasta wax
waa hagaag dhegeystaasa ugu dambeeyay dabcan idaacadda waxa mas-uuliyad ka saaran waxa dalka ka taagan inay dhegeystayaasha u soo bandhigto ayagana dareenkooda ay muujiyaan dhegeyste maadaama diiradda maadaama uu shir halkaas uga socda madaxda dowladda kuwa gobolka waqooyi bari waa arrin qaran waxaana mudan in laga hadla dhegeystayaal halkaasaan kusoo afmeeraya barnaamijka hogaankaysa ee xaaladda dalka intaanan ka bixinba haddii aan soo qabto adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag ka lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikiisha hakikiisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu diriya tusaale ahaan lipana empesa iyo wax kala iibsiga lacag caddaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga ah keliya waxaa laga doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yidhi hufsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom ayaa helaya fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meeshii ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkeeda ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embesi isticmaalaya waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u dirayo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada ama lacagtaasi kaalumin dhegeystayaal waxaan kugu dara bangiga n c b a dhegeystayaal n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka waxaan ku naaloonayaana ay leeyihiin n c b a inaan bixinno adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga business bay square moles lee oo ku yaala dabaqa labaad ee dhismahaasi gaar ahaan aagga waddada generaal wayruunge waa bangiga ugu kabaca badan waddanka dhanka laamaha laanta cusub ee isli ayaa noqonaysa mid mid ay ka faa'iideystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aado ama xarumaha kale ee bangiga aad tagtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaasa adiga islamarkaana doonaya inaad kubixso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba waa boqolkiiba shan ama boqol lagu daray shan waa one zero five percent maalgelinta deymaha gurigoo la mid ah sidoo kale toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeynta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo maraya nidaamka shirkadda dhegeyste ha ka welwelin xageen lacagta geeyaa iyo bangiga igala qayb qaadanaya kobaca ganacsigeyga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue mamangina city center wabera street gekomba river road oo ka wada tirsan ismaamulka nairobi ama guud ahaan wadanka dhegeystayaal ama waac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group dot com ama booqo shabakada n c b a group dot com halkaasaan kusoo efmeeraya barnaamijka hoggaan kasta ee xaaladda dalkan diirada ku saarinay arrimaha dowlad wadaajinta iyo shirka u socda madaxda dowladda iyo kuwa ismaamulada dhegeystayaal iyo dhammaan daneeyayaasha arrimaha dalka dhegeystay sidaasi nabadgelyo daqiiqada kadib u diyaar garoowa barnaamijka madasha star iyo dabcan yuusuf gaas dhegeystayaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu